waxaynu soo maraynay waqafka waqafkaas oo dee tabaruca uu sheegay ah waanay habboon tahay runtii inuu ku dadaalo qof waxyaabaha qofka gaarayana waa ka mid cuhmaan radia allahu canhu ceelkii la yaabka lahaa biiruruume la odhan jiray ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam codsigiisii isagoo tixgelinaya buu iibiyey markaasuu ummadda muslimiinta ah uga dhigay mid la isticmaalayo biyihiisa aayaddii markii ay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun abu talxa sida axaadiista ku aragteen beertiisii aada u qaalig ahayd buu waqfay xigtadiisii ku waqfay cumar binu khadaab radia allahu canhu dhul buu ka helay meesha khaybar la ydhaah nebiga ayuu u yimi sala allahu calayhi wasalam isaga oo ka doonaya talo dee xabis buu idhi oo kaba yeelba waqf daliilka afraad ee mashruuciyadeeda tilmaamaya bukhaari abi hureyre waxa uu ka wariyey inuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofka faras jihaadka ku waqfa waxa uu noqon doonaa wuxuu dheragiisa iyo digadiisa iyo wax alla waxaasoo dhami miisaankiisa loo saaraya maalinta qiyaama neefkaa uu waqfay waxyaabo runtii dhowr ah oo ilaa tobana baa nusuusta kusoo arooray qofku marka uu dhinto inay anfacayaan jaari unoqonayaan imaamu suyuuti ayaa ku taxay dhowr bayd ilaa afar bayd meelaha idaa maata bnu aadama laysa yajri calayhi min ficaali gayri cashri culuumun bathaha culuumun bathaha wa ducaau najli wagarsu nakli wasadaqaatu tajri wiraasatu musxafin wa ribaatu sagrin wa xafru lbi'ri aw ijraau nahri wa baytun lilgariibi ya'wi ilayhi aw binaau maxalli dikri inahaas qofku markuu dhintay camalkiisi wuu ku haya toban shay mooyaane cilmi uu faafiyey waladkiisu ducaa usoo duceeyo dhiruu beeray oo midho laga guranayo sadaqo soconaysa misxaf uu meel dhigay oo markaa dee la akrisanayo iyo markaa isaga oo sameeya ribaad macnaha meelaha goldaloolooyinka dadka muslimiinta looga soo dhacayo oo u sameeyo waxyaaba u diyaara ceel oo uu qodo meel uu dilaaciyo oo wadiya guri uu u sameeyo dadka qariibka ah si ay ugu hoydaan iyo meel cilmiga lagu akristo sida madaariska oo kale waxaynu markaa soo maraynay dee inuu laba qaybood noqdo wax ilaahay loogu dhawaanayo wax mubaaxa siiqadiisii baa tan haddaba bilafdi lmunajas waqafku wuxuu ku sugmaa lafdi la go-aamiyey waa siiqadii wa huwa waqaftu waxabastu wasabaltu aw tasadaqtu sadaqatan laa tubaac erayadaasaa la isticmaalaya waan waqfay waxaan waan xabsiyey sabaltu musabal iyo tasbiil iyo sabala waa wax la diyaariye sidaa darteed baa la idhaahdaa ardun musabala lilmaqbara waa dhul xabaalaha loo diyaariyey maaun musabala lilwudu waa biyo loo diyaariyey in lagu weysaysto markaa sabaltu waxaan ka dhigay mid waqaf waan sadaqaystay sadaqa aan la iibin doonin fa xiina idin haddii erayada noocana qofkii xoolaha lahaa uu ku isticmaalo yantaqilu lmilku fi raqaba shaygaa milkigiisii wuxuu u guurayaa ila allahi tacaala ilahay baa iska yeelanaya shaygaa ama masaajid ha ahaado ama madrasad ha ahaado ama guri ha ahaado ilaahay baa yeeshay kolka horeba wuu lahaaye magacii hebel ayaa ka baxay meesha hebel waa waqfay in la yidhaahdo mooyaane hebel baa leh way ka hadlay markaa waaqifkan dee waa inuu cid mawquufu calayhi oo uu ku waqfay ay jiraan oo ihi ha intifaacsadeen wayamliku lmawquufu calayh kan lagu waqfay waxa uu inuu isagu milkiyi karaa kallatahu wixii kasoo baxa iyo wamanfacatahu dheeftiisa haddii ay beer tahay haddii ay guri tahay haddii ay berke tahay wixii dheeftahe kasoo baxa unbaa qofkan lagu waqfay uu leeyahay laakiin mana iibin karo cidna ma siin karo tasaruf kalena kuma leh wixii kasoo baxun buu leeyahay ila alwaa wai xaquma leh in kaanad haddii ay tahy caynta la waqfay jaariyatan addoon haddii ay tahy hadii dee ruux addoona uu yidhaahdo waa waqaf shaqadeeda iyo manaaficdeeda iyo waxyaabahaas mooyaane laakiin ma yeelanayo milki dee milki ahaan kuma wadii karo milkulyamiin ilen marka adoontii milkulyamiin lagu wadiyayo waa inuu leeyahay miyuu leeyahay imaka ilaahay baa leh marka milkigeedii kol haddii aanu lahayn dee ma wadi karayo in kaanat jaariya wayundaru fiihi waa la eegaya haddaba shaygan marka la waqfo wuxuuna la tixgelinayaa min shardi lwaaqif qofkan waqafka ka dhigay wixii uu u cayimay iyo siduu u shardiy un baa loo raacaya ima binafsihi aw ilmawquufi calayhi aw gayrihima inuu naftiisu naadir ka noqdo oo idhaahdo anigaa shaygan waqfay dee hawshiisa iyo habeyntiisana ilaalinaya isagaale ma aha laakiin waa inuu ilaaliya ama mawquufu calayhigi buu leeyahay waqafkan adaa ka naadira naadir marka lagu leeyahay waa mas-uulkii hawshan kala habeenayay gurigii kirada ka qaadayay ribayr garaynayay ciddii uhela siinayay markaa mawquufu calayhigani waa kii lagu waqfay ayaa mararka qaarkood maamulkiisana yeelan karaa marna way kala bixi karaanoo kan lagu waqfayna dheeftun buu qaadanaya maamulkana qof kalaa leh aw gayrihima kii waqfay iyo ka lagu waqfay cid aan ahayn baaba maamulka yeelan karta oo gacanta ku haynaysa fain lam yashtarid falxaakim haddii aanu qofkan waqfayay dee waxba shardiyin oo hebel baa mas-uulka aanu odhanin dee xaakimka iyo imaamka muslimiinta ayay tahay markaa inuu isagu cidu yeelo ama mas-uulba ka ah xaakimka dee naadira oo qeyb baa maxkamaddu ay leedahay mas-uuliyadda awqaafta iska leh wa tusrafu lgalla wixii dheef ka soo baxa waxaa loo kaxaynaya unoo loo duwaya lagu bixinaya calaa maa sharada habkii uu u shardiyu baa loo bixinaya min almufaadalati waltaqdiimi waaljamci waltartiibi wagayri dalik intan ba iska leh haddii uu guriyo waqfay guryaha wixii kasoo baxa halkuu yidhi ha lagu bixiyo qofkan waqfay ayaa lagu bixinaya mufaadalada wuxuu uga jeedaa dadku yidhi siiya hadii uu yidhi ha loo kala badiyo dee waa loo kala badin afartaa nin baa shantaa guri waqafkooda leh laakiin midiba midib waa iska ladan yahay boqolkii toban buu leeyahy bu yihi kirada midina boqolkii labaatan midina boqolkii konton saasuu yii wuu kala badiyey taqdiim dee waa in lagu kala horreysiiyo kaan yaquula waqaftu calaa banaati alramil oo wuxuu leeyahay marka hore metal caruurtaydaan ku waqfi kolkaana caruurtooda taasi usii wadi karaa jamciganna waa inuu dad tartiibsanaa metal caruurtiisa iyo kuwa awowga u ahaabu kulmiyey ubadkayga iyo ubadkoodaan ku wada waqfaybu taqdiimkana dee kolkaa hore ubadkiisii buu horreysiiyey ama wuxuu ihi hebel ayaan ku waqfay iyo wuxuu sii dhali doono ama hebel iyo wuxuu sii dhali doono ay wada yeelanayaan markaana watartiib iyo in la kala tartiibiyo kaan yaquula waqaftu calaa hada cala alculamaa uma cala alfuqaraa culimada fuq iyo intaa kadibna fuqarada hadii dee culimada markaa laga waayo halkaa uu ku waqfay wey ayuu fuqarada loo gudbaya hadii laakiin culimadii joogaan iyagun baa qaadanaya wagayri dalik mar walba shardigiisii baa la raacaya ciddan mas-uulka ka ahi kii waqfay siduu wax u dhigay bay raacaya wain sha waqafa shay-an hadduu shay waqaf ka dhigo qofki fii dimmati qoorta qofka ku sugan oo masalan waxa uu leeyahay waxa aan waqfay addoon aan keeni doono aw ixda daarayni ama labadaa guri midkood baan waqfay hadda waa ixtiraafkiibuu wadaa la soco markii hore maxay soo ahayd shaygan inuu mucayan yahay bay ahayd mid ina hor taagano kan baan waqfay inuu idhahdaabay muu odhanine wuxuu ihi labadaa guri midkood baan waqfay aw matcuuman wax la cunayaabuu waqfay aw rayxaanan ama wax cadarku ah oo laysku buufinayo soconaya maxay ahayd markaa dee wuxuna in shayga la waqfay maxay cayntiisu ay joogayso muxuu joogiba socoy aw waqafa walam yucayin ilmasraf intuu shaygan gurigan waqaf ka dhigay ayaa ciddii lagu waqfi lahaaba aanu sheegin waayo de hadduu waqaf yahay yaa lagu waqfaya shardigiina isaguna dee waataynu soo marnay in uu dee cidda uu ku waqfo aw waqafa calaa majhuul kolkaa hore way kala duwan yihin waqafumaa ka dhigay buui imikana wuxuu ihi nin baa ku waqfay iska daaya gurigaa nin baa ku waqfay ama dumar baa ku waqfay aw calaa nafsihi ama isagaaba yidhi anaa isku waqfay inkastoo aimada qaarkood ay leeyihiin hadduu caynkaa idhaahdo way iska ansaxaysa oo waxay soo qaadanayaan nin baa nebiga u yimi oo yihi dinaar haddaan helo ka war markaa wuxuu yihi de adigu isku bixi horta tasadaq calaa nafsik naftaada ku sadaqayso wixii dheeraad noqdana caruurtaada yare neexaadkaaga wixii dheeraad noqdana carruurta yare saas si wa markaa kol hadii la naftaada ku sadaqayso dee sadaqada in wax lagu waqfi karaa ka muuqato calaa kulli xaal taasi waa baabu sadaqa ayay ahayd oo isagoo nool dee qofkii uu qaadanayo laakin tani waa ka duwanta aw calaa muxaramin ama shay xaraama bu i wixii waan ku waqfi ka cimaarati kaniisa kaniisad dee ayuu yidhi ha lagu camiro maxaa inooga dana litacabud aw calaa kutubi tawraat walinjiil ila anahum xarafuu walishtigaalu bikutubihima gayru jaa-is dayballada ha lagu qoraa bui ama xabaalaha un dee ha lagu dhisa bui maliyun taabuut ha lagu dhisay iyo fooxii qiiqii lagu shidayay aw callaqa ibtida'ahu waintihaa'ahu ama waxa uu ku xidhay bilowgii waqafka iyo gebagabadiisa dambe calaa shardin buu ku xidhay oo xaggii hore laga bilaabayay iyo xaggii dambe laga bilaabayay inaanay wax shardiya wadanin iyo tacliiq ayay ahayd ka qawlihi waxau ihi idaa jaa ra'su shah bishaahib laaya kolkay timaado faqad waqaftu waan waqfay bu oo macnaha dee bilowgii bu ayuu mucallaq ka dhigee garo xagga dambe markuu mucallaq ka yahayna aw waqaftu ilaa sanati ilaa bil baan ilaa sanad baan waqfay bu muu sii daynin aw amase calaa ana lii baycahu warnimayo la socda bu waan waqfaye laakiin markaan doono waan iibinaya aw calaa man buu ku waqfay laa yajuuzu aan u banaanaynba in lagu waqfo oo dee dadkii la diiday waqafkooda ayuu ku dul tuuray isagu gaal xarbiya oo kale ama mid murtada oo kale uma calaa man yajuuzu intaa kadibna cid ay ku banaantay kolka hore cid aanay ku banaanayn buu ka horreysiiyey kolkaasuu dabeed ku dambaysiiyey cid uu kuba ku banaan yahay ka calaa nafsihi uma lilfuqaraa kolka hore anaa isku waqfay wuri sanad inta dambena fuqaradaa leh dee dhexdu ka go-ayba waqafki badala masalooyinkanuu isku soo xidhiidhiyo o dhan dib ugu noqoo shuruudihii baa laga waayo waqafka markaa waqafkii waa baatil ixtiraasaadkii wey walow waqafa calaa mucayanin cid mucayana buu qof mucayana ayuu ku waqfo waxau ihi gurigaa hebel baa gelaya waqaf baan u yahay dee ha iska intifaacsado ha iskaga jiro iska nabnabto kolba oo dee weligiiba ha iskaga jiro ushturida qabuuluh fain raddahu batala qabuulkiisu waa shardi hadduu diidana wuu buraya waqaf inuu yidhaahdo waan ka aqbalay waa mid meesha ku jira qaasida nafs alcabd haddii uu diidana dee waa in markaa uu buraa waqafki ilan ma soconine ki waa kan kasoo horjeedsade sababtu doonaha u diido wa in waqafa calaa zaydin zayd buu ku waqfay gurigan walam yaqul ma odhanin wabacdahu ilaa kada saxa uu iska ansaxaya gurigaa waxaan ku waqfay buui hebel markuu dhintana ciddaasaan ku waqfay ma odhan berked guri adugu ay ayana wixii uu ku ansaxay o dhan waa tusaaleman guriga usidane de way iska an laakin muu sheegin de hebelka in la noolaan maayo mid waaraya maahe markuu dhinto cidda kusii xigaysa muu sheegin wuu iska ansaxaya hebelkiibaana intuu nool yahay gurigii ku intifaacaya markuu dhintana ilaina bani aadamta waa ka tegaya iyo nooloo dhamiya wayusrafu bacda zayd zayd ninkan la idhaahdo waa mid ay iska isticmaalaan naxwada iyo fuqahada iyo kuwa wax qoroo dhameeya zaydkaas ha odhan waa ka zaydka wax lagu waqfayaaye zaydkaasi markuu dhintana waxaa iskale waqafkii lifuqaraai aqaarib ilwaaqif qofkan wax waqfay xigtadiisa kuwooda baahan baa la siinaya oo dee abudalxaba nebigu waxa uu kula taliyay dadkaa xigtada ahun siibu waa kaa guddoomay waqafnimadeedii laakiin aqaarib dadkaa fuqarada ee xigtada tihiin un sii marka haddaba sayidkii meesha uu ka baxu ka dhamaysto isagu ka calafkiisii ka qaadu ka tago caruurtiisii laguma celinayo waaqifku muu kusoo darine laakiin waaqifka xigtadiisii kuwooda baahan baa lagu soo celin wain waqafa cala alcabd addoon buu ku waqfay nafsihi addoonka qudhiisuu ku waqfay qaasida nafs alcabd facabd bitanwiin wa nafs tawkiidun lahu xaggee loo tanwiinin waaba albaabu leeyahay marka isagu wuxuu shaarixu wadaa waa in waqafa calaa cabdin buu sharxaya nafsihi in la yidhaah wey kanina imika wuxuu dhigay fain waqafa cala alcabdi nafsahu batala meesha wuxuunaad ka soo qaadaa nin addoona buu ku waqfay laftiisa addoonka sayidkiisii kuma waqfina laakiin addoonow qudhaadaale buuhi qudhaada dee wuu burayaa waqafkani sababtuna maxay tahay qofkani inuu markaaba mulkiyi karo waxaan lagu waqfay ayaa qayd ahay de addoonna waxba ma mulkiyo wa in alaqa haddii uu iska idlaaqo fa huwa lisayidi sayidkiisaa iskale oo masel wuxuunu yidhi addoonkaasaa leh umuu jeedin qudhiisa laakiin wuxuunay ahayd in waqafuu isaga ku tilmaamay ama sayidkiisu ha yeesho ama siduu doonaya ha uga jeeda ayuu addoonka oo keliya kusoo qaydin sayidkuunbaa markaa mawquufu caleyhi ah addoonka nin kale ayaa mawquufu caleyhi ilaa ninkan addoonku waa maal laftiisu markaa waqafkii waa taa xaaladiisa waaqifkii iyo mawquufu caleyhigii iyo naadirkii iyo intan oo dhan ba waa inahaasay ku xuseen oo kale dee tabaruca adiladaa faraha badan leh ayuu ahaa fadligiisuna aada buu fara badan yahay waa kollay dhibkiisuu leeyahay ade haddii aan loo fiirsanina oo dadku dee markay diinta garab marayaana dhibkeeda ay la-ada imika dadkan wax waqfo markay dhintaan wuxuuna soo ladiita uun kuwii ay ka tegeen bakhaarkiibuu ku duglaynaya oo kii aabbahay buu iska leeyahay oo kiraysanaya kii lagu waqfaybaabu ka eraya hadduu doono masaajidada hadday kari karayaan qaarkood odhan lahaa noo googooya ama bakhaara ka dhignay odaygu daylan ka dhimay marka runtii in dee la iska fiiriyo oo shayga sidiisa loo daaya waa mid meesha ku jiro muhiima baabulhiba hibadiibuu halkan ku sheegaya xagga tabarucaadka marka la eego la bixinayo ama samafalka qofka waa ilaa lix shay baynu kasoo qaadan karnaa midi waa hibada oo waa tan marna caam bay noqon kartaa marna khaas matal khaas ahaan marka loo isticmaalayo waa qofkii oo xoolihiisii siiya cid kale inta uu nool yahay wax ciwada ama bedelana aan ka qaadanin caariya ayaa iyaduna jirto aynu soo marnay waa qofkii oo xoolihiisii in la isticmaalo fasaxa laakiin aan dee qofkaa kale milkiine uu soo intifaacsada un wasiya ayaa iyaduna jirta tamliikun mudaafun ilaa maa bacda almowt baa la idhaha waa qofkii oo cid kale wax siiya marka uu geeriyoodo oo saaxiibkaa kale waa dardaarankii maogti saaxiibkaa kale waxa uu milkiyayaa un hebelkani markuu dhinto laakiin intuu nool yahay ma milkiyayo sadaqa ayaa iyaduna jirta hibatun yuraadu bihi hawaabu laakhira waa qofku intuu wax bixiyo inuu ula jeeda un ilaahay ajrigeeda ha kusiiyo aakhiro ibra ayaa isaguna jira saamaxaad huwa hibatu dayni miman huwa caleyh waa gashigii oo laga saamaxo qofkii lagu lahaa hadiya ayaa iyaduna jirta huwa maa yalzamu lmawhuuba lahu an yucawida waa inta badan waxa ku waajiba qofkan wax hibeey ee loo hibeeyey inuu ka mahadnaqo ama uu ka jawaabo sidaa darteed baa bukhaari waxa uu warinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi tahaadu taxaabu hibada isa siiya way isjeclaan doontaane hadiyadda isu hibeeya wayd isjeclaan marka tahaadu iyo taxaabu maxay tahay waa min xaysu tasriif waa ficl lithnayn baa la ydhaha mufaacala waa wax labada dhinac ka yimid oo hooba hoob ay ku fiicanta rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam kana yaqbalu lhadiya wa yusiibu calayha intuu aqbalo hadiyadda ayuu isku dayi jiray inuu ka jawaabo oo kisre iyo qaysar iyo gaalada qaar badan oo kamid a xataa mushrikiinta hadiyadda way usoo diri jireen waanu ka aqbali jiray markaasuu dabeetana isaguna u diri jiray markaa kolkaa bal hadiyadan mararka qaarkood ayaa lagu tilmaamaa hibadan baan leeyahay wax caama oo sadaqadii iyo ay soo wada gelayso hadiyadda labaduba hadiyadda iyo sadaqada ayaa labadiiba lagu tilmaami karaa hibo mararka qaarkoodna sidaynu kolkii horeba horreysiinay tacriifkaa gaarkaa bay leedahay oo dee shaygan sadaqada ah waxaa laga yaabaa in miskiinkii la siiyo laakiin hadiyadda qofkii muxtaramka ahaa ee si gaara arrinkiisa ugu qastaysay baa la siiyaa hibadana labadaba waa lagu tilmaami karaa wey macnaheedu xata alibraa baa lagu tilmaami karaa saamaxaadda laftigeeda hiya manduubatun hibadani waxa weeyaan mid la suneeyey walilaqaaribi afdal in dadka xigtadaada aada wax siisaabay kusii wanaagsanta nusuus fara badan baana dee kusoo aroorto aayad iyo axaadiid balo inaan koobi karayn watundabu taswiya xataa ubadkiibaa dee loo hibayn karaa wax watundabu waxaa la suneeyey dheh ataswiyatu fiiha hadiyadda in ama hibada in lagu simo bayna awlaadi qofkii ubadkiisa inuu isu leegaysiiyo xataa bayna adakari waalunhaa labkii iyo dhadigii sidii dhaxalka waxba aan loo kala badanin ay la ubadkaagi une inaad isu leegaysiiso nucmaan ibnu bashiir markii uu dee nabiga caleyhi salaatu wasalaam bashiir uu lahaa waxaan siinayaa inankayga nucmaan addoonkaasi bal markhaati ka ahaw ubadkaaga o dhan miyaad wada siisay buui maya bu dee haddaba aniga cid aan ahayn markhaati uga dhig buui jawr markhaati ha iga dhigin ba riwaayanka qaarkoodna ahay calaa kulli xaal ubadkii inaan loo kala eexanin wey wainamaa waa cadaalada islaamka wey cid walba laga rabo xata alwaalid baa laga rabaa wainamaa tasixu waxay ka ansaxaysaa hibadani min mutlaqi tasaruf qof tasarufkiisa uu sii daysan yaho oon maxjuur ahayn fii ma yajuuzu baycu wixii uu iibin karayo amaba wixii la iibin karayay ayaa markaa ay tahay in laysu hibeeyo laakiin waxaan laba iibin karayn de maxaa la isaga hibeynba oo macnaha wuxuu uga jeedaa waxyaabaha qaarkood oo dee ama nijaasa ama xaaraana ama aan la intifaacsanayn baa jiray way waxa uu yihi marka biiijaabin munajas wa qabuul iijaab munajasi waa inu jiraa wakti waa inaana ku xidhini hebelo waan ku siiyey waa inu qabuulkuna waa inuu yahay waan aqbalay shaygaa isagaa haddaad isiisay walaa tumlaku lama milkiyo hibadan ilaa bilqabd guddoomasho qabdigu af soomaaliya waa noocaas wixii lagu siiyo ood guddoomato ayaad maali ku noqotaa waa masale khilaafiya madhabku sidan ay ka qabaan dii uu ninkaasi kuhaa hebelow waxaasaan ku siiyey oo uu sidaa kugu ballan qaado oo dabeetana aanu ku guddoonsiinin weli maad milkiin waxaa isaga ah falahu rujuucu qabla qabla alqabdi kii ku siiya wuu ku noqon karaa dembiilaba ha noqdo alcaa'idu fi hibati aw fi sadaqati kalcaaidi fi kalkalbi alcaaidi fi qay qofkani wixii hadduu bixiyu ku noqdo dee wuxuuna lamid yahay ay ku noqdeen un qaacadiis ayuunbuu lamid yahay idaa wacada aklafa markuu ballan qaado uu ka baxaa munaafiq waciidkaasun baa markaa usoo arooraya oo xaaraan weyn laakiin haddii la doodo oo la isu soo horfadhiisto dee guddoomashada markaad wixii gacanta ku dhigteed kala wareegto uu ku siiyey unbaad leedahay walaa yasixu lqabd inaad guddoomatana kaama ansaxayso wixii lagu siiyey ilaa biidni lwaahid ninkii kuu hibeeyey oo kuu fasaxo oo kula qaado oo la wareeg mooyaane inaad iska guddoomato maaha falaw wahabahu shay-an cindahu shay agtiisa ah buu u hibeeyey masalan wax agtaada yaalla weeye adiga adigaagan wax lagu hibeynayo shay agtaada yaalla ayuu qof kuu hibeeyey sidaa ufahan aw amase rahanahu iyaahu ama shay agtaada rahan u yaalla ayaa lagu hibeeyey oo hadda qofka kuu hibeynaya iska lehi waaba kaa maqan yahi shayguna agtaadu yaalla falaabudda min alidni fasax baa lagama maarmaana fii qabdi waktiga xagga guddoomashada waa inaad fasax u hesho oo waan ku siiyey buu kuhi shaygii adayd qaadana waa inu ku dhaado qaado oo la wareeg labadaa waa in isku daraa marka inuu ku yidhaahdo guddoomo waa shardi wa mudiyi zamanin waktina waa inuu tagaa yata-ataa fiihi uu suuro gelayo qabduhu inuu guddoonto shaygan waalmudiyu ilayhi iyo inuu u tago masel bakhaarkii suuqa shay yaalla bakhaarkaagii ayuu ku yihi ninkii hebel la odhan jiray waan ku siiyey kitaabkaaba kasoo qaad welibana qaada bu goormay maxkamaddu xukumaysaa inaad la wareegto markaa aada mas intii aada u soconaysay in la eg bakhaarkaa wakti dhami kolka uu tago toban daqiiqo ama rubuc baad u soconaysa bakhaarka rubcii markaa uu hadalkaa yidhi waa in rubc laga soo wareega oo haddaad u dhaqaaqdo waa inaad markaa qaadan kari lahayd muddo un waa in laga joogaa wey markaasaa dee ay kuu suuroobaysaa inaad qaadato oo saddex arrimood baa markaa uu isdaba dhigay inuu kuu hibeeyo kuuna fasaxo inaad guddoomato zaman ama wakti aad halkiisa u socon lahayd shayga waa inuu isaguna tago oo markiiba dee aanu ka noqonin fa idaa malaka shay marka uu milkiyo qofku dee intoo shay lagu siiyo kolka aada guddoomato lam yakun lilwaahibi alrujuuc kii ku siiye kuma noqon karo kii ku siiyey kuma noqon karo way iska badantahay taas soomaalido gaadhibay isa siinayaan ama shay cayna ama guri oo kale ayaa maalma ay isjecel yihiin waxay odhanaya waan kusiiy waa shaygii waan kusiiye qaado labadaas way isu raacinaya waan kusiiye qaado goordhow bay isasoo isa seegayaan waa kaa soo ladiitee leey iskaga tagadeer alaabtaydii buu leeyahy sababta adi siisee hebel iyo hebel markhaatiga ka ahayn a-a dee kanina waa nin la harawsanayo oo gacan lagu leeyahay ma dacweeyo isaguna ma odhanayo markhaataan haystaa inaan kaala wareegay ee isagaba kaa ka hadaafayba dee kan un baana xuntay kollayba ku noqday qof ku noqon kara ayuu sheegay kolka ilaa an yahaba liwaladihi inuu inankiisa waxu hibeeyey mooyaane ubadkiisa dhe ilmaha uu dhalay aw waladi waladi wain safara ama ilma uu markaas awow u yahay labiyo dhadig midku doonaya ha ahaado hadduu doono safala awow saddexaad ha u ahaadee ayuu u hibeeyey kaa inuu yahay mooyaane falahu rujuucu fiih wuu kaga noqon karaa carruurtiisa wixii uu siiyey bacda qabdihi intii uu ka guddoontay hadaad carruurtaada afsay ama kuwaad u awowtay haba durugsanaadeen haba guddoomeene dee waa laga noqon karaa anta wamaaluka wala liwaladi adiga iyo xoolahaaguba dee walid waalidkaabaa idin leh liwaalidik biziyaadatihi lmutasila shaygan markuu waalidku ilmaha ka qaadanayo wuxuu la noqon karaa shaygii oo wata ziyaadadii mutasilada ahay ziyaada mutasila iyo ziyaada munfasila beec baynu kusoo marnay bilowgee ziyaadada mutasilada shaygan la xidhiidha ka siman waaba cayilkii iyo shaygii oo la layliyo oo tababar qaata waa kuwayaalahaas wey iyo dee shaygii oo xaamil ah oo caloosha ilma ku sida waa ziyaado shaygan la xidhiidha oo kusoo korodhay intii ilmaha la siiyey lalmunfasilati laakin ziyaado munfasila hadduu wato shaygani iyadu maya ziyaadadii munfasilada ahayd buu sheegay waxau ihi kal walad waaba neefkii oo wax dhala hal buu siiyey inankiisii dabeetana hashii baa dhashay hashii buu kaga noqday iyaduna hakaxaysa laakiin wixii ay dhashay ma kaxaysanayo masaladan unbuu si yara daba socdaa weli waalidkii oo waladkii wax siiyey oo kaga noqday taasunbuu weli ka hadlayaa wadaa falaw xujira cala lwalad waladkii uu wax siiyey laftiisa ayaa lala sharay macnaha laga joojiyey maamulkii bifalasin muflis uu noqday awgeed ilmihiisii hal buu siiyey tasarufkiiba waa laga xidhayoo dayntiisii iyo waxaa isleegaaday xoolaha uu haysto xoolaha uu haystana waxaa ku jira neefkii aabihii uu siiye la soco aw baaca almawhuuba ama hashii uu ilmihiis inankiisa siiyey ayaabuu inankiisii iibiyey uma caada ilay waalidkii baa soo faytayoo kusoo noqda oo yidhi isi falaa rujuuca kuma noqon karo sow kan dad kala yeeshay markii hasha uu siiyey waladka ee dabeetana dayn loo qabsaday rag baa eeganaya hashi waan ku noqday hashi inankayga xaggay ka soconay ushahayban wixii la cunay inuu soo akhiro toosiyuu soo qufo waalidkii ma jira haddaba hibada marka ay dee macna alhadiya tahay ayuu halkan ka xun amaba hibe oo bimacna albayca iib nooceeduun iska leh ayuu halkan ku xun waxa uhi fain wahaba hadduu qof siiyo wax washarada sawaaban macluuman uu yidhaahdo bal adna waxaa i keen saxa wa kaana bayca dee way iska ansixiyoo iib bay noqon aw majhuulan waxaan la garanayn batala way ku buri marka wain lam yashridhu qofkanu waxba wax siiye haddaana waxba u shardinna lam yalzamhu waxba kuma waajibaan hibada noocan waa hibo u dhigan habkii beeca malaha ta soomaalidaaba isaga badane waana tii markaa nabiga lalaha calayhi salaatu wasalaam walaa tamnun tastakfir adiga oo adigoo ka badinaya ka kordhi leh waxbaha bixini markaad qof wax siinayso dee isaga sii bilaashiya lilah isaga sii laakiin adigoo mustakira anaa kaga badsanaya bay dhaha soomaalidu war hebel maxaad intaa usiisa waan kaga badsanaya iyo bakaylka waa loo bilaabaa iyo markuu aada hore umari weydo adigaa u bilaabaya oo taada ku yoolbaadhaya dabeedna usoo fatahaya bakaylka marka haddii uu qofkana yidhahdo war hebelow dee intaasaan kuu keenaye aduguna dee kollay waxaasaan kaa doonayay waxanina wax macluuma u yahay dee wixii macluumka ahaa unbaa lagu leeyahy hebelkan wax loo keenay waana wax kala iibsiya la soco sawaab aakhira ma haye dee waxaanu iibs waa kala iibsimu beec hadii lagu dhaha beec waa qubaax meeshii dee ajri ma jiro waxun baa la kala iibsado la isdhaafsaday marka neef adiyuu soo dhaadhiciyo wuxuu i dee ku alla baryo bas weeye xoolaha ma kala lihine dee gadbad beriisun baad ii qaadi de neefka laftiisuba waa labaatan dollar neefkiiba ka yar dee isagiiyo gadbadii baaba kala ridashown hada salaam masuag buu ku keenay ama casal malab aya nooc waa iska jiri kartaa ama kii reer magaalka abaaba yidhi dee intaasaan arabeelkaasaan ku siiyey aduguna dee neef shida anoo keen waa wax kala iibsi wey laakin hadduu majhuul noqdo dee maya ma ansaxayso ninkii hadduu doonayo inuu saaxiibkan wax ka qaato bal waxa faro oo waxa sheego majhuulku waa isagoo idhaahdo dee neefka arigan ku siiyey bal adiguna waxaad garata waxuun haddii haddaba hadiyaddu aanu la soconin shardigaas waxba la iskuma yeesho waxaaya waxaasaan kuu hadiyeeyey bes waxay si uma odhanin dee markaa sawaabkii ilaahay buu ka helaya maalna qofkan hadduu la doodo kuma yeelanayo baab lcifq intan dambe oo dhan ilaa aynu ka gaadhayno alwasiya ama dardaaranka intaa laga gaadhayo wuxuunu xusaya u ka warbixinaya waxaan la idhaahdo cidqigii oo dee addoomihii oo la xoreeyo iyo baabki oo kutubaha qaarkoodna xagga dambe had iyo jeer ku sheegaan addoomaha iyo wixii ku saabsan laakiin sheekhani waa soo qadimay oo inta badan wuxuu ya raacaa kitaabka naawiye sharxulmuhadafka iyo dariiqadiisa ayaad moodaa inuu ya raaco way ugu dambaysiiyaan addoomaha wixii ku saabsan isagu dhexda soo geliya adoonkanowna waa qof ilaahay diiday inuu addoon u noqdo shahaadadii baa loogu yeedhay iyo islaamnimadii rasushaa ugu yeedhay dadka ducaadaabaa ugu yeedhay balaaqiibaa qowl iyo si kastaba ku gaadhay markaasuu dabeetana muraayadaha dallacday oo uu isdhegatiray qofkaas addoonnimadii ilaahay buu diidan yahay soo maaha bani aadamkaaba ilaahay u fasaxay inay addoonsadaan bal intuu miyirsanaya intuu addoonnimada ogolaanayo addoon haydii noqdabaale marka dabeetana uu islaamu addoonnimadii ilaahay ogolaado addoonkaas baa sunne islaamku waxa uu ka dhigu weliba aada u adkeeyay cidqu raqabatin mu'mina addoon xoraynteed ayaa kafaaradii laga dhigay oo qofku markastuu camal samaynayo dee sunne laga dhigay lagu dadaalayo waanay dee iska jiri jirtay oo waktigii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam de waa ka qur-aanku ka warramay in nebi yuusuf qoladii heshay washarawhu bihamanin bak darahima macduuda xoogaa lacagaday ku iibsadeen oo dee addoonnima wax loo kala iibsan jira waktigaaba waktigii islaamka hore jaahiliyadii carbeedna waa jiray marka nidaamyadaa hore sii jiray buu islaamku jiheeyey oo uu hagaajiyey huwa markaa cidqigan ama xorayntan qofkii addoonka ha la xoreeyo qurbatun waa wax ilaahay loogu dhawaanayo islaamku mawqifkaas uu ka taagan yahay addoonkii in la xoreeyo siba marka uu yahay qof mu'mina walaa yasixu mana ansaxayo ilaa min mutlaqi tasaruf qof tasarufkiisa uu sii daysay inbuu ka ansaxaya macnaha qofkan intuu addoon leeyahay xorayn karaa waa qof aan maxjuuru calayhi ahayn wayasixu bitasriix in cidqigii la caddeeyo wuu iska ansaxaa oo la yidhaahdo actaqtuka sidaynu arki doono waaba warcad bilaa niyatin buu ku ansaxaya oo had iyo jeer ereygu markuu sariix yahay uma baahdo wax niye ah wa bilkinaaya maldahaad af soomaaliga haddaynu bal ku raadin in wixii la yar maldaha cidqigiina waa ku ansaxaya kinaayatu dalaaq wa kinaayatu lcidq maca niyati laakin niya u baahantay oo kinaayo haddaad aragtay wax la yar maldahayo waxa weeyaan iyadu niya u baahantay fasariixu huwa alcidqu walxuriya ereyada cadcad ee xoraynta muujiya waa kuwanoo la isticmaalo alcidqu walxuriya waan ku xoreeyay actaqtuka iyo axraartuk hawar cadiyada wafakaktu raqabatak qoortaadaan sii daayo walkinaayatu ereyada maldahane niyada u baahani laa milka lii calayka warni aanu kuma lihi bu wax lahaanshaa kuguma lihi laa sulطaana lii calayka awood kuguma lihi anta lilaah ilaahay baa kuleh adoon xabluka calaa kaaribik degtaadu kuu saaran yahay xadhigaaga xadhiga doonnimo la yidhaha haddaan adeer kugu haysa dunkaba ku qaado aada la socotide ereyadaas yidhi iyo washibhu dalik iyo wixii lamid a wax noocan oo fara badan baa inoogu iman doona dalaaqa kinaayaatu dalaaq insha allah wayajuuzu tacliiquhu calaa shardin qofkani markuu xoraynayo inuu shardi ku xidhaano way iska banaantay masl idaa jaa zaydun fa anta xurun war ninkii hebel markuu yimaado bal kaasun ka warsug waktigaasaan ku xoreeye war farxad le buu isidaaye fa idaa callaqa bisifatin kolka uu sifo ku xidho lam yamlik alrujuuca fiihi bilqawli wayajuuzu arujuucu bitasaruf kalbayci wanaxw markuu sifo ku xidho ee uu idhaahdo hebelow taariku salaad baa ta haddaad tukato xor baa tahay bu horta mid weeyaane kama noqon karo qawlkii mar hadduu qawlkaasi ka dhacay cidqigaasaa loo dadaalayaayo ka guur ama waa laba kacleeyo waa ka noqday ma jirto taasi iyada lam yamlik alrujuuca fiihi bilqawl rajactu ma jirto iyada waa warkaa dhaca weliba xataa dhab iyo dhayaldhaya halaatatun jidduhuna jiddun wahadluhuna jiddun warcad wey xataa hadduu ciyaarayo laakiin waxa uu heli karaa in uu tasaruf ugu noqdo iibiyo amaba cid kala siiyo uhibeeyo taasuu heli karaa oo xadiis bay kusugnaatay sida tadbiirkan inoogu iman doonta baabulmudaber qof mudaber ahoo de intuu yihi addoonkiisii kolkan dhinto xor baa tahay dabeetana uu busaarsaduu nebigu u iibiyey markaa beec iyo tasaruf baabkiiba ahayd annagoo noocyo fain ishtaraahu haddii uu addoonkii iibsado bacda dalika intaa kadib lam tacudi sifatu sifadii soo noqon mayso wuxuu hi niyo mar haddaad hargeyso tagto waxa aad tahay xorbu intaanu teginba ayaabuu ninka iibiyeyba ninkiibaa muddo la maqnaayo kadib buu addoonkii soo iibsaday ninkii hadalkan yidhi intaa isagiioo milkigiisii ku jiru hargeyso tegay dee lama odhanayo uu kaa xoroobay maxaa yeele waxa u dhexeeyey maxay dee kala wareeg baa udhexeeyey oo milkigiisiiba waa kan ka baxayba oo intii uu hadalka sifadan ku xidhay kadib buu soo iibsaday dabeetana markaasuu haddana sifadii la yimid ama wuxu uhi gurigaa haddaad gasho xor baad intaanu gelinba buu iibiyey dib buu haddana usoo iibsaday soo iibsigaa dambe u addoonkii meeshii galay markaa sifadii ma soo noqonayso kumana xoroobay wayajuuzu fi lcabdi wa fi bacdi waa faacilka waa iska macruuf yajuuzu maxay alcitq xorayntii baa iska banaan addoonkii bay ku banaan tahay barhkiina way ku banaantahay oo addoonka qaybihiisa waxaa kamid a sidaad arki doonto cabdun qinun wa mubacd wa mudabar mukatab mustawlada mufarasha magacyaashaas oo dhan waa iska leeya markaa mid qini kan la idhaahdaa waa mid aan la taataaban oo isagu addoonnimadiisu way sideediiba isaga burburanta oo uu iska dhan yahay warkiisu kan kale isaga la yidhaahdo mubacadka barh baa xor ah mushtarak baa isaguna jira adig iyo nin kala wada leh mudaber waa ka inoo soo socdee markaad dhinto xor baa tahay geeridiisuunbuu tusbaxa u ridaya markaasuu xoroobaya mukatab kolka la yidhaahdo waxa weeyaan kan dee qur-aanku uu kaga ilaahay kaga warramayo uleeya kitaabeeya haddaa khayr ku ogaataan boqol kun haddaad la kaalaydo laga bilaabo maanta xor baa tahay adduunbuu ku xidhan la soco mustawlada addoontiisii uu iska lahaa markay ubad u dhasho dee waxay soo gelaysaa ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum markaa milkulyamiinkaasuu kula mucaamaloonaya ubad bay u dhashay maalintuu dhintaabay xoroobaysa ila ubadkeedii ma yeelanayaane waxaa kaloo iyaduna jira mufarasha waa tii uu iskala mucaamaloonaya una milkulyamiinka uu ku wadiyay laakiin iyadoo aan ubad u lahayn magacyaashaas oo dhan ba la soco waa intoo jihaad isku tabadhacaayo dabeed dar aada heshaaye laakin de waxaan imika carabta iyo beriyo dhaweed afrikaankan iyo ay qabsan jireen madooba iyo anta cabid iyo gaaladii wax dhoofin jiray ee waxaas oo dhani dee addoon sharciya mahe waa dadka la xoog bateen kuwaas haddaba waxa uu ku yihi mubacadkiibuu ka hadlayo wayajuuzu fi lcabdi wa fi bacdi in addoonkii aada wada xoraysaa way iska banaantay inaad bar xoraysaana way iska banaantay fain actaqa bacda cabdihi addoonkiisa barhkiibuu xoreeyey haddaba markuu kulligii wada xoreeyay dee iska garanay ee addoonka barhkiibuu xoreeyey cataqa kullu dhammaantiiba uu xoroobaya waxaa loo dadaalaya cidqiga qoortan lasii daynayo qofkan muslimka ee kusoo biiraya ee markaas dee wax la qabanaya ayaa markaas lagu dadaalaya hawshiisa markaa wuxu uhi hebelow nuskaabaan ku xoreeyey inta dambe waan ka fiirsane dhammaantii wada xoroobay axaadiista unoqon baabal cidqi ka warramaysa waa inta kalena muusir baad ku tahaye kol haddii aada ajrigii bilowday iska kamilo wey hadaanad kamilina waa lagu kamilay cataqa calayhi cabduhu waka baaqigiisii u xoroobay fain kaana cabdan bayna tnayni hadduu addoon yahay laba nin wada leeyihiin labaa wada leh factaqa axaduhumaa nasiibahu mid baa nuskiisii xoreeyey ama dheeftuu lahaaba qadarkuu lahaa dee cataqa wuu xoroobaya addoonkii oo dhami cataqa wey markaas cataqa dhahda nasiibkaasi waa xoroobaya faacilka halkaa markaa waxaynu u celinaynaa ha bacdigaasun baa loo celinaya cataqa nasiibuhu macnaa faacilka kulligii maaha waa faacil waa barka facataqa axaduhumaa midkood baa xoreeyay nasiibahu qeybtiisi cataqa waxaa xoroobaya nasiibkii un megal saddex meeloodoo meel buu lahaa warniyo meeshaydii waan xoreeyay buu meeshaasaa horta xoroobaysa uma laga hari maayo waa loo waa la dabagelaya in kaana muusiran ninka hadalkani ka soo baxay hadduu hayntiisu fiicantay cataqa calayhi waxaa ku dul xoroobaya isaga nasiibu shariikihi kii kale lalahaa intiisiina way xoroobaysaa filxaali markaaba walazimahu ka hadalka yidhi waxaa ku waajiba qiimatuhu xiina idin addoonkii inuu dee intii hadhayna bixiyo xadiidka waa kii dee nabigu ku lahaa qofka shirki iyo qeyb kule addoon ee xoreeya cataqa calayhi ay lbaaqi intii kalena way ku xoroobaysa ninkani waa nin iskaba ladan oo dee hayntiisaa iska fiican hebelow addoonkeen wada lahay nuskayga waan xoreeyay bu islaamku waxa uu leeyahy nuska kalena lacagtiisa keena daba khayr kol haddaad bilowda iska dhamayso muusir baa tahay nuska kalena ninkan sii lacagta kula leh markaa bal sida uu ugu dadaalaya islaamka xornimadeeg ninkan isaga ah een barhkan xorayninba qasab baa laga dhigay inuu xoreeyo kii kale iskaba jeclaa inuu barhkiisa iska sii haystana kaashkan qaado socaalay addoonkiina halkaasuu ka baxayba waa hadduu muusir yahay wey walazimahu qiimatuhu xina idin addoonka intii soo hadhay unbaa la odhanayaa ninkaagan ulufka xoreeyayow dhammaantii wada xoree wain kaana mucsiran hadduu barlaawo yahay ama iska hayntiisu xunta cataqa nasiibuhu faqad ta intiisii unbaa xoroobaysa nin bay wada lahaayeen anugu nuskayga waan xoreeyay bu dib baa loo eegay waxba ma haystaba nuskaa uu xoreeyey mooye wax adduun oo kale ma haysto dee ninkii isagu aan hadalku ka soo bixin addoonka lahaa ee kale nuska lahaa waxaynu dee udhiibna lama hayo ninkan laga qaado saa darteed nuskan unbaa xoroobay intii kalena addoonka carabso baaqiga ha suga un cid xorayso faqad saas uga jeeda masalo kale iyaduna uu soo kordhiyay oo ubadkii iyo waalidkii oo ismilkiyey ile mararka qaarkood baa waxaa dhici karta in waalidka iyo ubadku ay qoloba qolo milkido oo macnaha ay soo iibsato ayaa dhici karta dibu ka hadla marka waxa uhi waman malaka axad alwaalidayni qofka labadii waalid midkood soo iibsada ama soo milkiye un iska dheh siduu doonaha ku milkiye ama hala siiye ama ha iibsadee wain calow haba sareeyeen awow shanaadba ha u ahaadeen aw ilmawluudiina ama ubadkiisii qofka soo iibsada wain safaluu haba hooseeyeenoo isagu dee awow labaadba ha u ahaada kan soo iibsadee cataqa calayh uu ku dul xoroobaya isma yeesho asalka iyo farcu asalka iyo farcu isma yeeshaa sidaa awgeed haddii waalidkiisii uu soo iibsadana waalidkii horey buu ka xoroobay hadduu ubadkiisiiyo addoomahaa ninkani soo iibsadana horeybay ka xoroobeen waa war dhanba barh buu haddaba soo milki sidii tii horun bay la mid tahay waa kan wa in malaka bacdahu dee ka ay isku xigtada yihiin barkiibu soo iibsaday fa in kaana biridaahu markanuu soo iibsanaya hadduu raalli ahaa wa huwa muusirun hayntiisuna wanaagsan tahay oo qof iska qaniya u yahay quwima calayhi lbaaqi inta soo hadhayna waa lagu dul qiimaynayaao wacataqa wuu xoroobayaa qofkani wailaa haddii aanu dee waxba haynin falaa dee ma xoroobaya intii unbaa xoroobaya ninkani wuxuu arkay inankiisii oo dee la haysto marka isaga iyo nin kalea soo wada iibsaday isagu nus buu bixiyey ninka kalena nus buu bixiyey nin bay wada leeyihin soo maha inankiisi dee qaybtii horta isagu uu lahaa waa ka xor inankii inankiisani qaybtii uu aabihii bixiyey waa ka xor hadda yaanu xorba ka dhigin horey buu ka xorowey qaybtii kale soo hadhay hadduu aabbuhu adduun hayo waa inuu adduunkaana dhigaa oo dee uu bixiyaayo dabeedna uu saaka xor ku noqdaa bixi baa la leeyahy adigu wuu xoroobaya bixi baa la leeyahy isaga haddaanu waxba haynina dee inankii baran buu xor ahaanaya kol hadduu raalli ahaayo inankiisii uu barh soo iibsaday barhka kalena waxbaad haysaayo bixi baa la leeyahay ilmihiina siduu dhan yahay waa wada xor waa sidii kii barhka xoreeyo kale leeyahay hadii laakiin aan waxba haynin weligiiba dee raalli noqoshaa kusoo iibsado barh kale dee maxaa laga guri doonaa ninkii lalahaana dee cidlo la diri maayo wa ilaa falaadaa wey walow actaqa alxaamila addoon xor ah addoon xaamila abaan lahayn xaail iyo xaamil baa kala jira xaail waa golmaranta soomaaliga ta loo yaqaan xaamil waa ta wax dee xam uurlayda ee uurleyda uur kale wey markaa tani waa xaamil waana isku dhow yihin oo miim iyo hamsa udhexeeya markaa addoon dee uurla buu iibiyey cataqat hiya wa xamluha iyadiiyo uurkeeda wada socdaaba way israaci dhig way xoroobayan aw actaqa alxamla ama uurkii oo keliya u xoreeyey oo yihi kaasun baan karaya cataqa duunaha dee uurkuun baa xoroobaya laakiin iyadu way joogi way joogaysa macnaha halkaa wuxuu uga jeedaa asalka iyo faraca kolka asalka la xoreeyo dee wuu raacayaa farcu farcii haddii la xoreeyo asalku ma raacayo taabic iyo matbuuc bay isu yihin moog had iyo jeer asalkaa taabic loo noqdaa laakiin faraca dee looma noqdo taabic farcu waxunbuu dabagalaa isaga lama dabagalo abba haddaad tilaa iminka waan ku hogaaminaya daba socon dee arrin maaha isagu laakin dee wuu ku hogaamin karayaa qiyaadii iyo wilaayadiina waa leeyahay marka hadduu dee uurkanun ku gaabsaday xoreyntii dee uurkaasun bay ku gaabantay walaw qaala hadduu idhaahdo axtaqtuka calaa alfi niyo kunuunkeen aan ku xoreeye aw bictuka nafsaka naftaadii baan kaa iibiyey bialfin kun baan kaaga iibiyey hebelow waqabila waanu aqbalay cataqa wuu xoroobaya walazimahu lf dee kunkii baana ku waajiba kunkii un dee ha keeno walwalaau lisayidi buuli walaagiina waxaa yeelanaya ninka sayidkaa walaa iria waxa weeyaan inama alwalaau luxmatun ka luxmati nasr manaa hadduu dhinto isaga ayaa dhexlaya shan mirir baa haday baabu tadbiir mudabarka horeynu usoo sheegnayoo waa qofkii oo is yidhi bal intanaad nooshahay unaad kan intifaacsati markaa wuxuu ihi idaa midtu fa anta xorun markaan dhinto xor baas waktigii nabigana calayhi salaatu wasalaam waa dhacday waana inta aynu dee ka warramaynay qof mudabari intuu maaragtay addoonkiisii tadbiiriyey ama laba addoon waxay ahaynba uu u baahday markii dambe uu nabigu u iibiyey atadbiir markaa dabbara bimacnaa actaqa alcabda can duburi xaggiisa dambe u ka xoreeyo ilan adduunyadii dib um adduunyadii way ka dambaysa waalaakhiratu amaama aakhiro ka horeyso kol hadduu udhaqaajiyey meeshaa ka dambaysay ninkii joogay buu xoreeyey atadbiiru qurbatun waa wax ilaahay loogu dhawaanayo dee waa iska xoreyn wa huwa an yaquula inuu idhaahdo wey idaa midtu fa anta xurun markaan hebelow dhinto xor baad aw dabartuka ama waabaan ku dib dhigay buuli waa war la isla garan aw anta mudabbar ama ereygaasu isticmaalay dabbartuka iyo mudabbar waa ficilkii iyo ismigii faacil wa yuctabaru min athuluth waxyaabaha kale uu kaga duwan yahay taasaa kamid a thuluthkaa laga ictiraafay laga ictibaarinaya thuluthku muxuu yahay qofku marka uu dhinto xoolihiisa intuu dardaarmi karaa thuluth buu dardaarmi karaa thuluthaanka kalena warasadaa dhaxalu leh waa tabaruc adugu waa iska dardaaran habkii un markaa fursad waxaa loo siiyey qofkan inuu tabarucii tadaarug ku sameeyo oo uu gaadho oo dee laakiin warasada waxoodii aanu ku quusanine oo thulus unbaa fursad loo siiyey markaa thuluskii unbaa laga xisaabinaya saddex meeladoo meel waa inaanu ka badan addoonkani xoolihiisa wayasixu waxa uu ka ansaxaa tadbiirkani min mutlaqi tasaruf qof tasarufkiisu sii daysan yahay wakada min mubadirin kii mubadirkaana wuu ka ansaxaya mubadirkana ina almubadiriina kanuu ikhwana shayaaiin shayaaiinta ayay walaalo la yihiin ba layihi mubadiriinta dee kan hadduu wax sadaqaysta shaydaanka miyaa lagula walaaloobayaa sadaqadii haddii aada sadaqa bixiso mubadirkuma noqonaysa sidaa darteed ba aimadu ay leeyihiin qofku haddii uu bixiyo xoolihiisa oo dhan mubadir ma aha laakin hadduu dhowr shilin ku bixiyo khamri ama meel xun waa mubadir marka tabdiirku ma aha xoolihiio meel dee la wada bixiye laakin masrafkay ku xidhantay meesha laga lagu bixinayo laa sabiyin laakin ubadkii yaraa maya oo ilmihii yaraa de isaga waxba kama ansaxayaan lilagwi cibaarati tadbiirkiibuu wadaayo wuxu uhi wayajuuzu calaa sifatin inuu sifa ku xidhaa iska banaan mudabarka mithlu mithl waxa uu leeyahay in dakalta daara fa anta xurun bacda mawti intaasu isdaba dhigay gurigaa haddaad gasho markaan dhinto dee xor baa tahy waa laba shardi geerida iyo gelidda guriga fa yushtaratu dukuulu qabla almawt intan aanu dhimanin waa inuu guriga galaa dabeetana uu dhintaa intaasuu ku xoroobaya wain dabara bacda cabdi addoonkiisa barhkii ayuu markaa tadbiiriyey oo uu yidhi macnaha niyow nuskaabaa mudabara buna markaan dhinto nuskaabaa xora aw kula maa yamlikuhu ama intii uu milkasanaa min alcabdi almushtarak addoonkii ay wada lahaayeen cid kale qaybtii uu ku lahaayo oo dhan ayuu yihi qaybtaydaa la socda waa tadbiirsan tahay lam yasri ila albaaqi inta soo hadhay iyadu ma gaadhayo oo macnuhu waxa weeya ninkani hadduu idhahdo barhkaabaa xora markaan dhinto barhkii unbaa xor noqonaya waa kow addoon bay wada lahaayeen nin badh markaa wuxuu ihi markaan dhinto barhkoygaasi waa xor labada jeerba baaqigii addoonka saraayeyn maayo sababtoo ah tacliiqan tadbiirkan laftiisa tacliiqa kolkaa goortii aynu lahayn wuu ku dul xaroobayaa baaqigu waa markaa cidqigu aanu mucallaq ahayne munajas yahay ayay ahayd waa munajas kolka uu yahay bay ahayd laakin haddii uu mucallaq yahay waaba sidii kolkii aynu dee lahayn fain ishtaraahu bacda dalika lam tacudi sifa sifadii sooma noqonayso marka iyada tacliiqana hakiyebay leeyihin inuu baaqigii xoroobo wayajuuzu rujuucu fiihi bitasaruf waa lagu noqon karaa addoonkan addoonka sidiisaba waa lagu noqon karaa markuu mudabarka yahay tasaruf baa loogu noqon karaa laa bilqawli looguma noqon karo oo dee nebigu markii uu ninkii u baaday addoonkii u xoreeyey muu odhanin waan ka noqday dhehe wuu iibiyun markaa iibintaasaa waxay keentay tasaruf wey walow atat hadday la timaado almudabaratu biwaladin addoontii mudabarada uu ka dhigay baa ilma la timid lam yatbachaa fi tadbiir kuma raacayo tadbiir hiblaaye markaad dhinto xor baa tahay bu ilmaha bay dhashayba haye markaa ilmihii isagu waa gaaro addoonkiisa suu iska ahaanaya wax kaloo xoreeyo jooroo la helo laakin tadbiirkan kuma xoroobayo faslun fi lkitaaba kitaabadanina waxaa loogu magacaabay kala qorashaa jirta oo markii adduun lagu xidhay qofkan ee la yidhi intaa haddii aada la kaalaydo xor baa tahay waxaa jirta waxa la yidhahda nujuum annujuum nujum nujuum alcabdi lmukatab qadarka lagu xidhay baa fuqahada markaad eegeysa aada nujuum ku arki doonto waxaana nujuum loogu magacaabay xidigaa loo eegi jiray ururku markuu soo baxay ama ururku markuu halkaa taagnaa ayaa dee ahaa dhaydka waktiga ah sukradu markay laxadhacaan ayay laxadhalaan bay yidhahdeen markay halkaa laxuu kaa qabtaan garabkaaga subax barqada noqdaanna idaha sumalka lagu sii daaya waxaasay odhan jireen soomaalidu marka waa dhayt bay utahay iyo taariikhdoodii wey marka nujuum sidan loogu magacaabay waxa weeyaan wixii addoonka laga qaadi lahaa dee waa wax xidigaha lagu taariikheynaya ayay ahayd kolkaa qoraalkii wuxuu noqonayaa dee in sanada loo qabto ama saddex jeer lagu kala bixiyo lacagtii ama laba jeer ayaa la odhanayaa laba dafcadood keen dafcad ba intaad soo shaqeen dabeetana aada xorowdid hadday khayr ku ogaataan baa ilaahay wi maxaa yeelay dee haddii aan waxba soo saari karaynin dee arrin maayo markaasoo lama kitaabaynayo alkitaabatu qurbatun waa wax ilaahay iyaduna loogu dhawaanayo dee waa adoon la xoraynayo tuctabaru fi sixa xagga ansixidda wuxuuna laga eegayaa min ra'si lmaal ra-sulmaalkiibaa laga eegaya oo masalan marka uu qofkani xoroobo huluska lagama eegaye xoolihii qofkaa laga eegaya wa fii maradi lmawti qofku markuu sii dhimanayo uu addoonka lacagtaa ku xidhana mina hulus baa laga eegaya oo huluska miyuu ka batay miyuu la egyahay ma ka yar yahay qiyaastaasa la wadaya laakiin haddii uu dee iska caadi yahay qofku xoolihiisoo dhamiba addoonkaa ha ahaadeene waa ra-sulmaalkii un walaa tasixu kama ansaxayso kitaabadani ilaa min jaa-izi tasaruf qof tasarufkiisa u madax banaan bay ka ansaxaysa oo aya la mucaamalooda maca cabdin baaliqin caaqilin waa addoonkan ilaahay oo khayrka inuu leeyahay ku sheegayo ee lala mukaataboon karo addoon qaangaada waa layne waxgarada soo shaqayn kara waa inuu heshiis la qortaa u idhaahdaa waan ku xidhay haddaad intaa keento calaa ciwadin waa inuu lacagna ku xidhaa ama adduun fi dimmati isaga qoortiisa saaran ila adduunkii ma haya imaka uu shaqo tegaya markaa wax isaga lagu leeyo qoortiisa laga sugaya waa in macluumi sifa oo tilmaantiisana la garanayo oo dee waxa ay intaas oo shilin intaas oo alaaba intaas fi najmayni fa akar najmaynka waynu soo fasirnay sababta najmayn loogu magacaabay laba wakti wey waa laba wakti waktigii baa xidigaha lagu tirinaya markaa laba jeer baa loo qabanaya wax ka badan laba jeer ama saddex jeer ayaa lagu xidhaya oo laleeyahy intaa ku kala keen wixi waa fududayn adoonkii loo fududaynayo yaclamu waa inuu ogaanayo maa yu-addii fi kulli najmin wakti walba intuu keenayo waktigaana boqol kun keen waktigaana boqol kun labadaa boqol markaad keento xoraydaa xorka mukaatabadu waa nooca wa huwa waxaad tidhaahdaa biiijaabin munajas waa in la hayaa erayo go-an oo wixii heshiis go-an waa inuu jiraa wahwa iijaabku kaatabtuka calaa kada hebelow waxaan kugula heshiiyaan kula qortay boqolkaa kun tu-addiihi fii najmayni laba wakti baad keenaysa kullu najmin kada wakti waliba waa conton sidaasuu odhanaya fa idaa addayta markaad boqolkaa keento fa anta xurun waad madax banaan tahay wa qabuulin de waanu kana yeelaa ile mukaatabadii baa noocaasi warku intaasuu ku dhan yahay xagga siiqada marka la eego ee siiqada habkaa loo qoraa tacbiirkeeda habka loo qoraya waa sidaas wallahu subxaana wa taala